waxaana kumid ah kaamamka keelanduleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya weliba hadirey barakacyaal cusub oo ku barakacay degmada loog ee gobolka gadaa kadib markii degmada ku dhiyeen dagaala handhexeeya beelo wadadegow degmadaas iyo deegaanada hoosgoyow dadka danyarta ee kabiri kaamamka ayaa sheegay inyo iyin haano hala kulmeen daruufo shalduban taasna sababtay inyo degmada baydhabo ha ku doonadaan noolal iyo goob xasilooni iyo iyo ciyaal shaba waybanahaana kumid ah barakacyaal cusub eeyo ku hadalena sadayo eta noolaliyo iyo marxalado shoolduwan ooyo hamareen tan iyo antiyon koyna magaalada baydhaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaanu ka salaamaynaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis ayaanu salaamaynaa maatidiisii aan nahay masaakiintiisii aan nahay saa luuq uga soo qaxnay baydha baanu ku sugannahay nin galaas biyo-ana siya sagaashan iyo shan kaam ayaa meesha ku dhisan kaamkaan ku degnay walaalahan ku degnayna iyagiibaa babaahanba qoryi iyo waxay gurtaan bayba weysayi biyana way weyseen baad la cuno iska dhaafe masaakiintii luuq ka soo qaxda halkan dharaaran oo wada baahan hood ilaahay taqaaniin ood ummadii rasuulka tihiin hay-adda sharafta leh maamulada madaxweynaha waxaanu ku codsanaynaa masaakiintan isagoo magantiisa ku jiraan cabdicasiis lafta gareen isagoo magantiisa ku jiraan waxaanu ku codsanaynaa in maatidan dhammaanaysa ee eberka ah ee waxay meel ka soo qaada ayna haysan in aad degdeg gargaar degdega lala soo gaadhaan rabnaa waxaan ka salaamayaa meeshaan cabdicasiis maxamed lafta gareen khaasatan waxaan nahay dadkii ka soo barakacay muuq waxaan rabnaa haddii ilaahayna waxaan degannahay oon ku sugannahay laanta toddobaad ee isha abcasharow shacasharow ayaan ku sugannahay waxaan rabnaa in gargaar naloo fidiyo waxaan nahay sagaashan iyo afar kaam muslim baan kusoo kordegnay muslimka aan kusoo kordegnay wixii tabartooda way noo qabteen waxna waa noo awoodi waayeen dadka luug ha ka qahi ya-na madiha ganiina galmindile ilaa boholyaas ilaa abogbuul naafimaal ilaa awboylu kureedkii idhahdo yaha ka gani madiha ganiina walaanyadaana unkoyni dhahadii waa ka mashquulsuna waktigii una koyni haddii lakurooga gargaar kolley ilaahiyaa qabee una hata mahalan maana halan ilaahay toofiin waafigi ee muslimiinta yu-anka qaramada mudoob heego samafalka ilaa kafiil madaxweyne ka ah ilaa yurub iyo afrikaan adaan iyo mudoob in alla intiyaadinoo loo ilaahiya mahadlee talada ilaahiya saaran taa saaran in ilaahiya mahadlee gargaarsi degdeg ah haniiqii wado yaan baahana
horjoogyaalkii oo kaamamka shacsharow dad oo mehnay baraka'ay oo luuqhaku baraka'ay oo baahan dhibaataysan yahnay baraka'ay sidiisinba hadal jok dhiigaytan dadkaasaytii ilaahi hatab macnaha wal gargaare yaan baahanyin ni gargaar bini'aadamna maamul koonfur galbeed may ku odsadaane ni gargaarkaasaytii bini'aadamna hala diiraan heedo samafalka may ku odsadaane ani dadkaasanii kordegeen oo baahan dhibaataysan oo macnaa unuun wal hata macnaa wali una hata haaynhayna siini inka felanayn oo hata baahan may fadaana ini gargaar laha la diira may ku odsadaane abdaasiis maamed laftigaraan i maamulshay i heedo samafalka iskaashadaan may ku odsadaane ini gaarhaan sheebta sheesharow ee laka baahanye dad barakaa ee luuga ku barakahay eedii eed macnaa an roogaan barakacyaalkan cusub ee dhowaan hadeeri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waana ha ku barakeen degmada loog iyo weliba codsadana in la diirsiiyo caawinaa degdege